saakadii horean gurmud ku soo galnay saddex dardamaysa ku nimid iyo laba booyadood booyad saddexaan haddayba soo gashabay oo marka saddex caagaan uga jirnaa suuqa bakaaraha hadda annaga waxaan absoodinay gurmadkii ugu macquulsanaay ee qof binaadina gurman karta soo gurmanay dabkiina waa xakamaynay alxamdulilah rabbil caalamiin hadda inuu sii faafo u malay maayo welina waa taaganna uga haysanaa biyihiisa milkiisa waxaan haystaa waxaan ka soo geli weyne oo dabku inuu nagu faafo noo keenay dadkii mashquulka ahay iyo alaabtii la dhigay jidadka saakay labaatan daqiiqo ku dhowaad waxaan raadinaynay wax jidadka noo furo markii naloo furay kadib aan galnay alxamdulillah waan soo dhoweynaa saakii meeshaan abbaare laba-iyo tobankii iyo xogoo hal saac ee u dhowdahay ayaa debka kacay annagoo weli dukaamanka ayaa furan waxaa maqalna uuro kacday waa la soo kala orday adiga dabdamiskana waa soo daahay ee, waddadana waa xihan tahay gaarigacman iyo jiingado ayaa f- waddada xidheen marka debkan khasaaraha inta badan geystay waxaa uu sabab ah waddooyinkiiyo xihan dukaanoo ka kacay dukaanka labaad waa la badbaadin kara haddii dabdabis oo imaan lahay laakiin suuqa gaarigacnaa ku xihan waddooyinku waa xihan yihiin dowladda waxaa leenahay waddooyinka suuqa inay u furto si suuq loo badbaadiyo oo madaxweynaha xasan maxamuud u sarreeyo ra-iisul wasaaraha mudane xamse ee guddoomiyaha baarlamaanka degmada hadda oo ka kacay ee, dabka waa degmada holudaag guddoon bashiir waxaa leenahay suuqa degmada maamulka isaga haayo inuu kaalatiis inuu kaalatiisa inuu kaalatiisa ka qaato ummaddan meesha ku badbaadana loo soo gurmado beddel khayr qaban allah siiyo waxaan codsanaynaa maanta hantida khasaaradana soo gaartay magaalada muqdisho xamar muqdisho naga soo gaartay inta muslimna wax ku gaarin allah ugu badbaadiyo intii wax ka gaarin allah siiyo ilaahay waxaan ka baaruinaynaa ummaddiisa waxaana ka barinaynaa inuu gargaar degdegana soo gaarsiiyo insha allah ilaahay naga soo gaaro ilaahay naga soo gaaro suuqaan bakaarad dib ha loo dhisa dowladda ha u soo kaca suuqaan maa laga damiye ma leh jidadkii waa xihan yihiin dadka xoolooduna waa baaba'een Waa carwooyinkii oo dhanaa gubtay carwooyinkii luuqaan ahaay oo dhanaa gubtay ilaa caldhaaraa gubtay dahablaha qaybta sokaa gubatay ilaa xalo baalbaalkii waxaa ku baaqaynaa gurma degdeg ilaa la soo gaaro suuqaan lama koobi karo waxa meeshan ka dhacay aniga cali salaad gada waa la yidhaa reer bakaara way yaqaaneen carwaa ilmuhu ku lahaayeen haweenta iyo wiilasha aa lahaay anugu nin oo lugabaanaag soddon sano oo bakaara joo- la joogay oo siyaad bara ka dambeeyana waa aan degana waxa waaye maanta tan nugu dhacday ma nugu dhicin intaas khasaaradu ilaa laba boqol oo kun waa ka badan tahay wax alla wixii magaalada yiil oo na yiqiin aan ka soo qaadnay waxay shacabka- shay keeni jirayna waa caddayhaynaa waa idiin waxaynaynaa hadda ilaahaan ka baryaynaa ilaahay noo bedel khayr qabanna siiyo oo ilaahay na siiyo